فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aan kusoo diyaarinay waxaa ka mida wadayaasha gaadiidka xamuulka muqdisho oo ka cabanaya lacago xaddaaf ah oo laga qaado dalka soomaaliya oo wajahaya duulaan ka weyn kan militari ee ay shisheeyuhu kusoo qaadeen waddanka qaybta koowaad warbixinno taxano ah oo idaacadda alfurqaan ay ka diyaarisay duulaankaasi oo ah dhanka akhlaaqda ayaad caawa barnaamijka ku maqlaysaan muddada barnaamijka u socda qodobadiisa waxaa ka mid ah axmed madoobe oo gaaray magaalada garowe ee gobolka nugaal cunsuri dad badan oo muslimiin ah ku laayay waddanka new zealand oo maxkamadayn ay kaga bilaabatay gudaha waddankaasi maxaa laga filan karaa maxkamadayntaasi falanqayn ku aadan ayaad dhegaysan doontaan insha allah barnaamijka sidoo kale caawa waxaa qayb ka ah gabay uu tiriyey ibnu muflix aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idila socodsiinaya waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waagaag waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaan toos ugu dagali doonnaa magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland maanta waxaa gaaray axmed madoobe axmed madoobe oo kismaayo ka duulay ayaa aad loogu soo dhoweeyey gudaha magaaladaasi waxaana uu la kulmay madaxda ugu saraysa puntland hogaamiyaasha puntland iyo jubbalandba waxa ay si weyn kaga soo horjeedaan dowladda federaalka mana aysan ka qaybgelin shirkii dhuusamareeb iyagoo diiday wixii halkaa ka soo baxay لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
weli waxaad nagala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaan qaybaha hore kaga guda jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysyada dalka soomaaliya waxaa ku socda duulaan ka weyn kan militari ee ay shisheeyuhu kusoo qaadeen waddanka duulaanka dhanka akhlaaqda ee uu wajahayo dalka waa mid aan horey loo arag sidaasi darteed idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxa ay bilowday barnaamij gaar ah oo aan ku soo bandhigayno heerka uu gaarsiisan yahay duulaankaasi dhanka kalena wacyigelin u ah bulshada barnaamijkan oo inta badan xoogga ku saari doono meelaha ugu fisqiga badan sida muqdisho hargeysa garowe baydhabo iyo kismaayo ayaa waxa uu qaybihiisa ugu horeeya ka waramaya somalilan iyo waxa ka jira waana qaybaha aan toddobaadkan idiin soo gudbin doonno insha allah barnaamijkan ayaa waxaa la yidhaahdaa ummaduhu waa akhlaaq waxaadna haatan ku soo dhowaataan xalqadiisa koobaad iyo cabdifitaax filibin لما رأى الله فساد الأرض بفعل بفعل أهلها الذي لا يرضي مما جنوا مما جنوا عليها من معاصي وكفر وكفر دان منهم وقاصي لما رأى لما رأى الله فساد الأرض بفعل بفعل أهلها الذي لا يرضي مما جنوا مما جنوا عليها من معاصي وكفر وكفر دان منهم maamulka somalilan ee ka jira gobollada waqooyi galbeed islamarkaana sheegtay inuu maamulada kale ee la midka ah ee geyigan uu kaga horeeyo dimuqraadiyadda ayaa soddon sanno kadib aas-aaskiisii dhiiqaya hadheecanada qaraar ee mabda'aasi dimuqraadiyaddu waa nidaam ay reer galbeed ku qaateen markii ay naceen diintooda islamarkaana ay dhibsadeen awaamiirta ay bixinayaan baybalka iyo kiniisadda micnaha dimuqraadiyaddu waxa uu yahay shacabka ayaa xukunka iska leh iyadoo qof walbaahi xor u siinaysaa inuu sameeyo wixii uu doono haddaba mabda'aasi ayaa waxa uu bulshada somalilan dhexal siiyey dhibaatooyin badan waxaana si gaar ah u eegi doonnaa dhaqanxumada iyo heerka ay gaartay burco iyo hargeysa oo ah magaalooyinka ugu waaweyn ah gobolladaas waxay tusaale u yihiin guud ahaan dhulka uu ka arrimiyo maamulka halkaasoo si aan weli horay loo araga ay ugu baahday faaxishada magaalada hargeysa waxaa xilligan ka furan ku dhowaad lix hotel oo ah kuwa u diyaarsan dhaqanxumada masraxyo laga heeso oo uu ka mid yahay tiyaatarka oo dib loo dhisay dhaqaale badanna lagu bixiyey iyo xarunta dhaqanka goobahan intooda badan waxaa dhisay qurbajoog qandaraasyo ka soo qaatay hay-adaha dalalka iskandinafiyanka oo iyagu ah hay-ado diimeed haddaba waa kan mid ka mid ah qandaraasleydaas oo ku faanaya howlahan waxaanima hargeysa oo aan lahayn meel tiyaatar ah lix sano ka hor waxaa bilaabmay hidadhowr waxaa ku xigay masxafyo kaloo xarunta dhaqanka hidaha haddana waxaa ku sii xigay cali jirde markaa way soo socotaa beerta libaaxyada hargeysa fiume lehdoo xagga mase ay ku taalaya buurta kala jeexan agteeda meelahaas oo dhan waa meelaha lagu caweeyey habeenkii marka hargeysa iminka waxay noqotay modern city wax badan aad ka helaysid oo markaasi aad u baahnayd gobollada waqooyiga waxaa kale oo ku badan ururada sheegtay inay ka shaqeeyaan arrimaha haweenka oo lagu eedeynayo inay kaalin weyn ku leeyihiin fasaadka sheekh suldaan maxamed aale maxamed ah ayaana ka warramaya ujeeddada iyo hadafka ururadan naagaha iyo ururada waxaa loo sameeyey inay bediyaan naagaha carmalka a badiyaan ama dumarka sidii loo furi lahaa in mataqaanaa hablaha ay baraan meelahay ka tuman lahaayeen iyo si u tuman lahaayeen ay baraan in hablaha iyo inamada laysu ururiyo baadhiyo loo sameeyo si mataqaanaa faaxishadu ay u badato oo mataqaanaa hodheelada iyo dhulka tumata looga helo marka gaalada faa'iidada laga faa'iidaa waa taas haween badan ayaa waxay bilaabeen inay guryahooda ka soo baxaan maqribkii iyagoo u labisan sidii reer galbeedka kadibna waxay tagaan goobaha caweyska arrintanna waxay u arkaan horumar weyn horta hargeysa aad bay isku soo bedelaysaa meeshan hargeyso kale waxay ahaan jirtay meel aan laysku bixin waxaa ka dambeeya six am ama lixda habeenne markaad ceedu dhacdo waanaad aqalka ku xarootaa laakiin imika waxaad u malaysaa inay soo bedelayso oo qof anigoo kale oo gabadhi meel tegi karto hoteellada fisqiga ee laga furay hargeysa waa kuwo camiran habeen iyo maalin xataa iyadoo uu jiro cudurka korona xilli uu maamulkana culays saaray masaajidda guriga libaaxyada waa kan ugu caansan hoteeladaas iyo xarumaha dhaqanxumada waxaana milkiyadiisa leh cali waran cadde oo ah la taliyaha madaxweynaha horeyna u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha halkan ayaa waxaa loo tagaa labalaba qof oo wiil iyo gabar ah waxaa lagu cunaa ama lagu cabaa muqaadaraad nooc walba leh kadibna caweys iyo heeso ayaa bilowda iyada oo leerarkana la baktiiyo sida ay sheegayaan dadka xogogaalka ahi halkan waxaa ka dhacday hudheel halkan degmada ahaa oo la yidhaahdo hudheelka libaaxyada oo waxa weeyaan aad iyo aad xaafaddu uga cabatay ooy caddaatay inay ka dhacday dembi iyo dunuub waaweyn iyo macsi ay ka dhacday oo ay ka dhacday in la saaro mirkrifoon dhirta dusheeda oo waxa weeyaan ay seexan waayeen waayeelkii iyo carruurtii iyo ciiroolihii iyo kii bukay ay ka jiibsan waayeen ku yaalla halkan niyuu hargaysa qaarkood waxaa ka dhaca dhammaanteen waynu wada ognahay oo aanaynu wada garanaynaa hablaheenni iyo inamadeenni baa lagu qaawiyaa oo hadhiyo xashiishadaha lagu iibiyaa khamrigaa lagu iibiyaa hablaha yarna inamada yarbaa xumaantii tumashada lagu baraa afarta galabnimaa la bilaabaa afarta aroornimona waa la soo xidhaa intaa inan yar iyo inan yar baa ku xaraysan maradu shahawaad baa lagu fasaxaya markaasaan dumarradii iyo miisigii iyo heesihii iyo dhaanskii magacyo qurqurux badan loogu bixiyey waa fankiiyo suugaanti hidihiiyo dhaqankii inamayar iyo hablo yaryar qaarna subicyada loo soo xidhay qaarna laba go' loo soo xidhay garbaha isla dhaca dhinacyada isku dhufta waxaad tidhahdaa waa hidihiiyo dhaqankii baan soo noolaynaynaa qolol baa loo kiraynaya maamulka hargeysa ayaa afartii bishii juun ee sannadkii lasoo dhaafay sheegay in hotelkan ay ka joojiyeen in habeenkii lagu qabto caweyska iyo bandhigyada anshax darrada ah markii ay dadku ka qayladhaamiyeen laakiin maalinkii ayuu shaqaystaa xumaantuna waa uun xumaan habeen iyo dharaarba goortii la sameeyo dhafuurada ragga xiiraya dhinaca holholay kuwan fooda dhuubayeed geeda dhacay moodo waa kuwa qadaadkii ka dhigay dhakadii shayddaane dhadigaa timaha dheerlohoy dhaadashaw tahaye dhaleecay labkeenna ku tallagu dhaliilaaye
xarumaha kale ee fisqiga iclaansaday waxaa ka mid ah hoteelka loogu magacdaray cali jirde oo dhintay balse waxaa gacanta ku haysa walaashii aamino jirde oo ah haweenayda u dhaxda siilaanyo oo ah madaxweynihii hore ee somalilan sidoo kale magaalada burca ayaanan waxba ka duwanayn hargeysa marka la eego fasaadka dhalinyaro ka kooban rag iyo dumara oo labalaba iyo koox koox u socda ayaa u baxa magaalada dibaddeeda halka jimcahana ay hoteelada ku caweeyaan sida uu saxaafadda u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka togdheer cabdi muuse cabdulaahi habeen dhoweyd waxaannu soo qabannay dad gaadhaya dhowr iyo soddon oo hablayaynama iskugu jira sadhiga dhaxaan keennay waxaana ka soo ururinay balaasa marka laga baxo ilaa inta maaragtay timaweynta u dhaxaysa bannaanka iyo inta u dhaxaysa titanig ilaa soonahan maaragtay ka bilowba kaalintaa indha deero ilaa intaa ramad gaadhayso inta u dhaxaysa weeyaan waxaan waalidiinta u sheegaynaa in ay carruurtooda ka warhayaan marka la soo xidho hablahoogii inamadoodii halkaa lagu soo xidho nin walla wuxuu odhanaya anigu waxaan u dirsaday meheradii halkan uu joogay waxaannu ka digaynaa dadkan isla baxaya ee bannaanada dhaqanxumada samaynaya inaanaanu dulqaadanayn mar iyo laba waannu ka dignay marka dambe shar waxaannu geyn doona maxkamadda jeelasha loo dhaadhicin doonaa waxaa jira maalinta jimcuhu soo galayo huteelada iyo waddooyinka ayay ugu badan yihiin ee khamiistu ay baxayso ee jimcuhu soo galayo ilaa habeenka sabti ay u badan yihiin
anshax darrada ay wadaagaan hadhallinta habowday ayaa waxaa sii dheer tan ay wadaagaan ragga ajaanibta ah iyo hablaha soomaalida waxaa dhowr sanno ka hor la xasuustaa nin jarmalka u dhashay inuu fiideo anshax darro ah ka duubay haween ku nool magaalada hargeysa markii la xirayna uu ka garyeeshay maamulka isaga oo weydiiyey miyaanu dalku dimuqraadi ahayn xilligaasi wixii ka dambeeyey ragga ajaanibta ah oo ay xabashidu ka mid yihiin waxay caado ka yeesheen dhaqamada noocaas ah iyaga oo taga hoteelada iyo xarumaha haweenka jirkooda lagu iibiyo qaarkooda ayaa foolxumooyinka ay sameeyaan ka duuba hablaha kadibna soo dhiga internetka kiiskii ugu dambeeyey sannadkan waxaa ku kacay nin ajnabi ah sida uu sheegayo jaamac xaaji axmed oo ah guddoomiyaha gobolka maroodi jeex jiraan dad badanoo ajaaniba baa waddankeena jooga etoobiya oo aynu darisnahay oo waddan ballaadhana dad badan baa inagala jooga waddamo badan oo aynu jaarnahay dad badanoo ajaaniba oo ama ganacsi u yimi ama shaqo u yimi waddankeena ama hay-ada u shaqeeyana way joogaan runtii in la ilaaliyo anshaxa iyo dhaqankeenna iyo diinteennana waa waajib hadda waxaanu gacanta ku dhignay oo xidhan nin bakistaani ah oo baraha bulshada soo dhigay sawiro gabdho runtii qaarna ajaanib yihiin qaarna ay waddankeenna u dhasheen runtii markaanu dabagal badan ku samaynay waxaa ciidanku ay ku soo qabteen berbera waanu xidhan yahay
xeerka jinsiga oo laba kun iyo siddeed iyo tobankii la geeyey gobollada waqooyi ayaa ogol in sinadu xalaal tahay waana midda dhiiragelisay anshaxxumada hoteelada iyo xarumaha kale ee la midka ah marka laga hadlayo xeerka jinsiga oo ay hirgelintiisa dhaqaale xooggan ku bixiyeen hay-ado u badan kuwa reer yurub ayaa waxa uu si aan xishood lahayn u xalaaleynayaa sinada sida ay shaaciyeen qareenno hargeyso ku sugan oo macluumaadkaasi u soo bandhigay saxaafadda zinada waxaa la yidhaahdo xeerkan waxa uu bannaynayaa zinada qodobka afraad waxa uu ka hadlayaa in qofka qof kale xoog u isticmaalo ugu galmooda isagoo raalli ka ahayn inuu kufsi yahayuumi haddii labadu ay raalli iska noqdaan ciqaab maaragtay ma dhigayo inkastoo ay dad badani ka murmeen xeerkan haddana waxa uu sii dhiirageliyey intii xumayd iyo hay-adihii qaabilsanaa fasaadka tanina waa sababta dhalisay in somalilan ay ku soo bataan carruurta aabbala-aanta ah ee waddooyinka la soo dhigo magaalada hargeysa waxaa ku taalla xarun lagu ururiyo carruurtaas waxaana ku nool boqolaal kuwaasoo xeyn ka mid ah aanay gaarin garguurada laguna quudiyo masaasadda haweenay maamulo ka ah xarunta ayaa sheegtay in carruurta loo keeno iyaga oo dhibaato qaba maadaama meel waddo ah la soo dhigo oo dabayshu ku dhacayso marka dibad la dhigo waad garan kartaa dee dhibaatada la soo kulmaysa caafimaad ahaan markaa ta noogu hawl badan ee had iyo jeer annaga culaysku naga saarna ee daweynteedu waqti nagu qaadataa waa dhibaatada kala kulanta ilmaha dibadda iyo xamaha iyo banaankaa la dhigay daweyntiisa marka xaaladda ugu xunee soo martaa ilmaha waa markaa uu cidlada yaallo marmarka qaarkood baa dee ayay cunaysaa marmarka qaarkood baa dee ilmuhu ku dhimanaya halkaas isagoo meyda la helaya marna kii nasiib la dee isagoo markaa la dhigay haddii la helo kulli dayaca ugu badan halkaasu ka yimaada naxariista ileen anshax baa dhaliyee inta badan haweenka haatan ilmahooda soo fogeeya waxay dhigaan meel ka egdhow goobaha cibaadada maadaama ay joogaan dad damqasho leh oo durbadiiba ilmaha qaadaya kani waa mid ka mid ah dad ilmo yar ka soo qaaday agagaarka masjidka ibnu cabbaas ee hargeysa waxaa halkan aanu keennay sida runtaa ilmo yar oo mucjisaysan oo maalintii khamiista salaada casirka gudaheedii intii lagu jiray lasoo dhigay sida runtaa hooyadii waxay u soo xidhay maryo bustayaal yaryar alaab caanihii uu cabbayey sharoobo yar markii ilmihii aanu qaadnay qoyskii dee korin lahaa wuu la dhimbutay kamuu seexan saddexdaa habeene gurigooda u yaallayba deetana maxakamaddii baanu soo marinay xarunta ayay noo soo gudbiyeen agoomaha xaruntii baanu ku sugannay dhaqankoodii bay dhaafsadeen dhiriyo dheldheele dhadhan iyo wanaag iyo murtiba keena lagu dhehiye
guurka oo ka mid ah waxyaabaha keena dhowrsanaanta ayaa ku yar gobollada waqooyi galbeed marka la eego waayihii hore dadka ku nool waxay u badan yihiin dhallinyaro qaar badan oo ka mid a haweenka waxay kor u dhaafeen da'da soddonka sano iyagoo aan weli la guursan halka ragguna ay la mid yihiin waxaana u sabab ah shaqola'aan iyo guurkii oo la adkeeyey sida ay ka markhaati kaceen dadweynaha bal sababaha markaa aad u guursan weyday nala wadaag maxaa ka mid waxaa ka mid a waa iska qaylaaba anigu guurba kuma niyadama gelinbe oo raglaaan baa jirta raglaaan ballaaran baa jirta raglaaan ballaaran oo ay xilkoodii gabeen baa jirta mas-uuliyaddii bargii hore ay qaadi jireen hoosu dhacday ayaa hoosu dhacday waxooga sababaha markaa aad u guursan weyday maxaa ka mid waxaa ka mid a inantii dee nin baa dhalay waxaa la doonayaa inanta magteedii baa la rabaa inanta magteedii ayuu ku rabaa adduunkana waad artaa xeba ma yaalliin sababaha loo guursamaya waxyaalahaasaa ka mid a marka waxaan annagu aanu bidnay iyaduna ha u guumowdo idinkana iska taagnaada
hargeysa iyo magaalooyinka la mid ah waxay xaaladda dhaqan xumadu ka gaartay in lala soo banbaxo xumaanta waxaana tusaale loo soo qaadan karaya haweenka oo bilaabay inay koox koox u qayilaan islamarkaana cunaan muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan mid ka mid ah warbaahinnada halkaasi ka howlgashaa ayaa soo bandhigtay haweenkan haddii aad maqli jirtay marfashyo u gaara ragga oo ay ku qaylaan kuna mirqaamaan iskuna weydaarsadaan sheekooyinka hadda warkii hore war soo dhaaf waxaa jira marfashyo u gaara haweenka iyo hablaha qayla oo magaalada hargeysa ka jira kuwaasi oo ay ku kulmaan kuna cunaan qaadkooda iyo mukhaadaraadka kale sida sigaarka iyo badeecadda arrintaasi oo dhaqanka iyo diintaba halis ku ah waxaan bilaabay hadda sagaal bilood baan cunayay waan gatay maxaas baatay mise een baatay inan baan ahay
ubbadii gadaandheer qumbiyo goobta subageen gudaweyne kolaygii dhacdada guri dhan qaadaayay xedho gobi ku kulantoo gabdhiyo gringir loo yeelay iyo gocayahaanoo gadhoodh suba ka soo goysa gurgudh saabsan oy gaari dumar gacanta soo saartay oo wada gingimanoy dhammaan gadawsi baaqaysa marka gaarle gaawaha la culay geela lagu maalo musaf garowga lagu haadiyoo wada garaaraysan karka iyo dhagaatiga dhanreer surradda loo giijo iyo waxaan garaadkoobinoo guriga hoos yaalla gawdiidka dhigaha iyo lool quruxda loo gaafay iyo udub gangaanka u hayoo guriga xooggiisa gudbanow aloolkiyo kibdaha baralay goobaysa xadhaar gobolbacan yahay xariir magaca googoosa gabdhihii samayn jiray ka tage gobolladeennii
fasaadka ka jira gobollada waqooyi galbeed waxaa ka mid ah khamriga oo noqday mid meel walba yaalla haba ugu horreeyaan hoteellada ee khamrigu waxa uu ka yimaadaa etoobiya kaasoo xarkaha u soo goostay si la mid ah soo galootiga etoobiyaanka ee waddooyinka ku soo qulqulaya magaalooyinka ugu badan ee laga cabo waxaa ka mid a hargeysa booram ceerigaabo burco iyo berbera taliyaha booliska ee burco wuxuu saxaafadda u sheegay inay xaaladdu gaartay heer ay xakamayn waayaan maadaama xuduud beenaadku tahay mid aad u dheer xuduudda runtii waa runtaa ciidan baa jooga duruqsi oo kale ciidan yaroo kooban baa jooga ugu yaraan dhowr iyo toban tuulo ayay ka koobantahay inta tuulo kale waa cidla sidaa awgeed ciidan ku fulan oo xelin- celin karaya mataqaanaa khamrigani jiidda xadka oo ballaadhan awgeed ma jiraan ciidan halkaa ku filan oo celin karaya taliyaha ciidankaa la weydiin doonaa
iska dhaaf magaalooyinka e khamrigu waxa uu ku baahay tuulooyinka waxaana dadka cabaahi u badan carruurta ah oo lacag yar laga siiyo sida uu sheegayo axmed cabdulaahi guddoomiyihii hore ee deegaanka duruqsi ee gobolka togdheer hana laga soo gaadho waayo dhib badan buu soo wadaa amnigoo xumaado buu soo wadaa ciyaalkii yaryaraa oo in laga iibinayo shan kun laga iibinayo bac lagaga iibinayo oo jiilkaa dhammi baaba'aa buu soo wadaa taa waxaan leenayaa aan la fudaysan inna laga soo gaadho waa hawshaa ciidankana la soo xoojiyo gaadiidkana la soo xoojiyo etoobiya ayaa dhaqaale milaayiin dollar ah sannad walbaahi ka hesha khamriga ay soo geliso gobollada waqooyi xilli qaadkana uu ka sii daran yahay sacad cali shire oo ah wasiirka maaliyadda ee somalilan waxa uu ka warramay lacagta sannad walbaahi bulshada kaga baxda qaadka qaadka drainageka waa hard currency waddanka imika the first six months waxaynu soo iibsanay sagaal iyo toban milyan oo kiilo oo qaada sanadka sagaal iyo toban milyan oo qa- oo kiilo oo qaada hadduu ku dhufo haddii dad ten ku dhifato dollar isku celceliso muxuu noqonaya boqol iyo sagaashan boqol iyo sagaashan milyan oo dollar waa intaynaysa marka mashkuuladu xitaa maaha lacagtoo keliya waa waktigii iyo caafimaadkii iyo dhaqankii wax walbaba waxaanu nahay national drug addicts qaadka iyo daroogada ku baahday somalilan waxaa ka dhashay dhibaatooyin uu kufsigu ugu horeeyo kufsiga ayaa lagu tilmaami karayaa inuu gaaray heer aanu weligii gaarin inta taariikhda la xusuusto gobolka togdheer oo keliya haddaan tusaale u soo qaadanno waxaa celcelis ahaan maalintii ka dhaca saddex iyo toban kiis oo kufsi ah taasoo bishii ka dhigan saddex boqol iyo sagaashan sannadkiina afar kun lix boqol iyo siddeetan waana kan cabdi muuse oo ka mida madaxda booliska ee gobolka togdheer kufsigii ciidduu ka batay maalintii waxaa soo gala obiga oo biyada buliiska soo gala ugu yaraan toban labiyo toban saddex iyo toban lix maalinta ugu yareeduu soo gelayaa oo biyada soo gelaysaa kufsigaasu kufsigii wuxuu noqday aafo la yaab leh waxaad arkaysaa gabadh sagaal kufsadeen ama lix kufsadeen ama waxaa la odhanayaa gabadhan xaas may ahayd nin kalaa uureeyey waa wax diinta islaamka ka fog oo mamnuuc ah waxa kaloo ka daran waa laga heshiiyey baa la odhanayaa maamulka somalilan ayaa u muuqda mid aad isku baraanbaraya waayo isaga oo dalka keenay sharci sinada xalaaleynaya ayuu haddana markay sinadu korarto odhanaya waa wax diinta islaamka ka fog maadaama dhacdooyinkaasi ku bateen gobolka waxaa sannadkii lasoo dhaafay sii laba kaclaysay tirada dadka qaba cudurka aidiska sannadkii lasoo dhaafay waxaa somalilan laga diiwaan geliyey kumanaan kiis oo cudurka aidiska ah naasir ayjeex oo ka mid ah guddiga qaabilsan tirakoobka aidiska ayaa saxaafadda la wadaagay wadarta guud tirada figarka ah ee aynu hayno eh, boqolkiiba lix zero point six oo oo ka dhigan ilaa siddeed kun iyo something inay la nool yihiin xanuunka somalilan ahaan waxaa la odhan karaa somalilan ilaa siddeed kun oo qof baa inta diiwaan gashan cudurkan la nool sidaynu aynu aynu ku ognahay zero point six waxay ka dhigan tahay in cudurku siddeed kun iyo samtig uu maraayo iminka xarumaha eh, kolka laga qaadayo en, teska yani kor buu u kacayaa
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا فساد دمار hay-ado shisheeya ayaa muddo hore gobollada waqooyi ka bilaabay inay ku fidiyaan cudurkan halista ah ee aidiska sheekh suldaan maxamed aale maxamed oo xogogaal u ah arrintaas ayaa waxa uu yidhi somalilan oo kaleeto aan baan ogaa ta- marka la baxay riddada waqooyiga maarad ka dhacday waxay ku samayn jireen aidiska baa la fidin jiray waxaa la fidin jiray mataqaanaa maaragtay wax allaala waxa faalxumaah oo dhan oo tumashada hablaha iyo nimadan iska tuntaan oo baadhiyaal loo loo sameeyo hunguriga iyo mataqaanaa biilka iyo laga baxsho wasaa lagu tunto waxaa la fidin jiray mataqaanaa waxa weye liwaadka oo aan indhahay ka qaaday mataqaanaa labaatan in ka badan ay mataqaanaa ga- ay gacanta ku hayeen oo inta badan aan maaragtay qaran qabanay iyo qaran eryanaba inta waa lahaan jirin waxyaabaha ay samaynayaan aad bay u tiro badan yihiin dhibtooduna way badan tahay haddii ay fawaaxishtu sideeda u socoto waxaa la aaminsan yahay inay aad u sii kordhayaan tirada dadka qaba cudurka aidhiska dadweynaha ayaa waxay culimmada waqooyiga ku eedeeyaan inaysan ka soo bixin kaalintoodii kaga aadanayd samata bixinta ummadda haddaba fisqiga sida weyn ugu baahay somalilan waxaa kaalinta ugu weyn ka cayaaraya internetka oo meel walba la geeyey dadkuna ay ku isticmaalaan telefoonadooda bulshada intii nuglayd ama ay tarbiyadu ku socotay sida carruurta soo qaangaaraysa waxaa u sahlanaatay inay halkaa ka daawadaan xumaan oo idil kadibna ay dhaqan geliyaan wixii ay arkeen xumaha waxa kale oo dhiiragelin weyn u ahaa qaar ka mida warbaahinta oo qandaraas ku qaatay inay bulshada xishoodka ka tiraan iyaga oo waddooyinka ku weydiinaya su'aalo anshax darro ah bilihii hore dadka ku dhiirada ka jawaabidda su'aalaha fawaaxishta ahi waa ay yaraayeen laakiin hadda rag iyo dumarba waxay u bislaadeen inay caadi u arkaan xataa ka sheekaynta jirkooda intaa wax dheer riwaayadaha dhaqandooriska ah iyo kooxaha heesa oo mashaariicdoodu joogto yihiin ragga ugu caansan ee riwaayadaha jila waxay marar badan ku labistaan dhar cawradooda dibadda soo dhigaya sidoo kale waxay bulshada u qurxiyaan dhaca iyo boobka dhiiska guryahan loo dhigaa dhogucka joogaye internet wax laga dhehday iyo dhigista facebooka khadkanay dharaariyow habeen fara ku dhuqaane cilmi kama dhammaan iyo aqoonshay la dheebsadaaye wakhtigii ku dhaafiyo wakadhayi tiraaye dhan kastaba ku seego hadeer saaqid loo dhoraaye maadaama uu fisqigu halkaasi gaaray waxaa waayahan somalilan ku soo laalaabtay musiibooyinka sida ayaxa abaaraha daadadka iyo dagaalada qabiilka iyada oo bulshada lagu salladay madax lagu eedeeyo inay heer sare ka gaareen musuqa allaha u raxmado e sheykh mukhtaar abusubayr ayaa kelimad uu hadda ka hor kula hadlayay bulshada mandiqadaas waxaa qayb ka ahaa nusuus uu ku tilmaamayey waxa dhici karaya haddii aanay xumaha iska qaban maantana wakaa xaal halkaa marayo cataa ibni abi rabaax wuxuu ka wariyey inuu maqlay ibnu cumar isagoo ka warramaya inuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yaa macshara almuhaajiriin khisaalun khams in ibtiliitum bihin wanasalna bikum acuudu billahi an tudrikuuhun rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muhaajiriine shan arrimood haddii laydinku imtixaamo ilaahna waxaan ka magan gelayaa inaad soo gaadhaan lam tadhar alfaaxishatu fii qowmin qad xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim aldaacuun waalawjaac allatii lam takun madad fii aslaafihim rasuulku wuxuu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh arrinta u horreysa inay tahay xumaanta iyo fawaaxishta hadday dad dhexdeeda ku faafaan ilaahay inuu ku salidayo cudurro aan hore loo arag walam yanqusu almikyaala waalmiisaan ilaa ukhiduu bisiniin wa shiddati alma'una wa jawri sultaani calayhim wuxuu raaciyay rasuulku arrinta labaad inay tahay dadku haddii ay iibkii iyo beycii isku khiyaamaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu abaaro iyo noloshoo cidhiidhi gasha iyo sultaan jaa'ira uu ku salidayo walam yamnacu sakaata amwaalihim ilaa munica alqatr min asamaa walowla albahaa'imu lam yumtaruu rasuulku wuxuu leeyay salawaatu ullaahi wasalaam arrinta saddexaad waxa weeye dadku hadday sakada bixin waayaan alle subxaanahu wa tacaala roobkuu ka xidhaya haddii aanad mayeedhaan ku jiri lahayna rooba ma da-een walam yanquduu cahd allaahi wa cahda rasuulihi ilaa sallata allaahu calayhim caduwan min kayrihim wayaakhuda bacda maa fii aydiihim hadday ballanka alle iyo ballanka rasuulka ka baxaanna ilaahay cadow shisheeya ayuu ku sallidaya oo waxa gacantooda ku jira kala wareega wamaa lam taxkum aimatuhum baynahum bikitaabi illaah ilaa jucila ba'sahum baynahum haddii ay xukunka alle isku xukumi waayaan iyo kitaabka allena alle subxaanah wa tacaala iyaga ayuu colaad isugu dhiibaya marka alle subxaanah wa tacaala waxaan ka magan gelaynaa khisaalka uu rasuulku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaana loo baahan yahay in dib laysu fiiriyo
qaybta labaad waxaannu ku soo bandhigi doonnaa dhibaatooyin dhaqan oo ka waaweyn kuwa aannu iminka soo sheegnay inshaa allah معصي وكفر وكفر دان منهم وقاصي لما رأى الله فساد يرضي بفعل بفعل أهلها الذي لا يرضي مما جنوا مما جنوا عليها من معاصي وكفر وكفر دان منهم وقاصي أرسل أحمد النبي الهاشمي طهر الأرض من المآثم واختاره من أكرم الآباء وأفضل الرجال والنساء
فمنه ارتويت أنا الظامي
iminkana waa magaalada muqdisho wadayaasha gaadiidka xamuulka ayaa ka cabanaya lacago xaddaaf ah oo laga qaado wadayaashu waxa ay maanta bannaanbax ka dhigeen muqdisho iyagoo xirtay waddooyinka qaar waxaana ay sheegeen lacagaha laga qaado in ay u sii dheer tahay waddooyinka oo burbursan tiyoo lasii xirtay
annaga waxaan la nahay waddo aan ku shaqaysanno waxaan nahay dad ladleeya oo rayada oo darawalaana oo lowr soo raadiya waxaan annagu u soo shaqo tagna dadkan masaakiintaan aan u soo shaqo tagna ama beriiskii caanaha naga sugahaya wixii aan ugu talagalnay waxaana lagu dhameeyey waddadan waxaan aadnaa dekeddaas waxaan keennaa magaalada rarka meel aan u marno iyo meel aan u gudubno iyo wakhti aan qaadanno midna ma haysanno wakhti meesha la taleex ilaa dekedda waa waxaa dhammayn saddex kilomitir ama saddex kilomitir in la'eg waxaan qaadanaa toddoba hameen iyo toddoba maalmood lix hameen iyo lix maalmood shan maalmood iyo shan hameen wax lagu shaqayn karo ama la mari karaa midna maaha gaadiidkii waa isku yimid dhibaataana haysata waxaan annagu codsi u nahay in waddana loo bixiyo aan ku shaqaysanno waxaan nahay dad shacaba oo darawaleena oo dekedda ka shaqeeya oo baabuurta dekedda khataarada ka shaqaysa wata meelaan marna waa la'an nahay habeenkii socdaana la yidhi habeenkiina meel lagu socdo ma leh habeen dadku waa danley ninaa hooyadiisoo waayeel haya ninaa aabbihiis isbitaal ku haya ninaa ilmo ka jirra yihiin inta ummaddu tahay ummadda soomaaliyeed intay tahay oo danlayda aan nahay waxaan nahay dad masaakiina wax nooga garaabhaya waa weynay intaasoo sanaan ku jirnaa dawladdu ayadaa tiri dalka iyo dadka anaa mas-uulka ah ayadaa canshuurtii naga qaadda waxaan nahay dad aan siyaasad shaqo ku lahayn waxaan nahay muruqmaal dawladdu si islaamnimo leh oo xuquuqdeenna ay ku dhowrayso xuquuqda dawladdana ay nooga qaaddo oo bini'aadinimo leh oo islaamnimo leh inay noogu asxaan fasho oo noogu garowdo oo xuquuqdeenna ay waajibka qaybta aanu leennana siiso oo meesha aan mari lahayn iyo ammaankeenna ay noo sugto oo meeshaan ku shaqaysa lahayn oo canshuurta lacagta aan ku bixinayno aan ka shaqaysa lahayn ay wax nooga qabato sida aad arkaysiin waddooyinka baabuurtu ay iskaga soo hor jeedaan waxaa kallifay dad waddooyinka u degey oo sheeganaya qarankii annaguna waxaan nahay darawaleentii waxaan bixinnaa cashuurtii waxaan bixinnaa jidmaryadii waxaan kala garan la'aan nahay dadka waddooyinka jooga waddooyinku waxay leeyihin astaan bay leeyihin raggii waddooyinka lagu talagalo oo taraafikada ahay iyo waxaan kala garan la'aan nahay milatarigii iyo nimanka biliiska oo amniga sugaya waxaan ka codsanaynaa oo warkeenna gaarsiinaynaa oo meel walba in la gaarsiiyo doonaynaa gaadiidka dadka wadaa waa dad iska masaakiinah waa dad rayada dadka guryaha looga soo tago marasta ayay la mid yihiin xaquuqda ay leeyihiin inay helaan ay doonayaan waana dhibbannahay dhibkanna haystana waa u jeedin hadda waddada inka hoosaysa dhagaxda ku jirta oo lagu daasho ay ka muuqanaysa annagoo dhagax waddadii lacagteeda horena kaga qaaday oo calaabaawur labaatan dollarna ka qaaday oo ganacsatada konton dollar lagu xukumay ayaa waxay nugu kalliftay inaan kirshibooyeyna darawaleenteennu aan aruurinno laba dollar oo aan xaafadda ku kaalmaysanno hoostiina waa u jeedin waxa yaalla jidka siduu yahan waa u jeedin waa jidkii wadnaha ahaay gaadiidku siduu iskaga soo hor jeeda waa u jeedin waxaan codsanaynaa oo mar kale codsanaynaa dawladda iyo dadka waxgaradka iyo dadka mas-uuliyiinta in waxna lakaga qabto arrinta meeshaa taalla intaas oo shacaba oo gaadiidleh ah oo darawalleh oo kirishboyle oo deni leh waa cabasho waxa ay isugu yimaadeen ugu horrayn waxaan su'aalayaa saxaafadda sharafta leh waddanka mabandow baa ka dhacay idinkaa nooga afdheere mabandow baa ka dhacay waddanka oo inqilaab baa ka dhacay milateri oo waddankaa bandow ku jira maxay tahay waxa adduunka lama arag lamana maqal waddadii la marayey waa taas toddoba maalmood baa gaadiidkii iska hor iyo daba yimid meelba ay marhaan waa loo diidey waddadii saasay u baaba'san tahay liif garaac iyo kala wareeg bay toddoba maalmood ku jiraan baydhay dowladdii dalka meeday haddii aan inqilaab ka dhicin aaway mas-uuliyiintii dalka iyo dadka shacabkan ka mas-uulka ahayd aawaye لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
ibnu muflix waa falanqeeyo jooga dalka dibaddiisa oo la socda arrimaha soomaaliya si gaar ah duulaanka shisheeyuhu ay ku soo qaadeen waddanka xilliyada qaar waxa uu fikirkiisa ku cabbiraa suugaanta waxaa idinku soo maqan gabay cusub oo uu jeediyey ee nala dhegaysta waxaan uga hadlayaa taxyirta qaybta hore oo etoobiya iyo digashadeeda iyo qaybta dambe oo ah, nimankan mujrimiinta ee dowladda sheeganaya ama murtadiinta ah iyo wax dad kala gudban aan kaga hadlahaya wey marka insha allahu tacaala tixaasan tixan bilahi tixan magaceed waxaa la yidhahdaa qulunlay qabkeeda jabiya oo qaadir oo mahadi hoyaalayay hoyaalayay hoyaalayay hoye hoyaala hoyaalayay hoyaalayay hoye hoyaala hoyaalayay hoyaalayay hoye itoobiya markii lagu qablanee qowda laga saaray ayagoo qarmuun badan ayay qooniisu buuseene qalbiga dilaaco qabrina looma sii qodine qurun leey qabkeedii jabiyaye qaadirow mahaade ayagoo isqoro faadhin oo weliba qaar taagi ayagoo shacbiga qaar dilayoo malkii wada qatay wiilal baa rasaas qaatay oo ayar qowracaye qurun leey qabkeedii jabiyaye qaadirow mahaade qudro yarida waa lagu yaqaan qoom ibliis wadooye qadirkii abuuray mar hore amarkii qurshayne waxay qaadiceen qowl alliyoo diin la qayibaye waxay qaadiceen qowl alliyoo diin la qayiboye qurun leey qabkeedii jabiyaye qaadirow mahaade ayagoo qatalayoo dad badan qorta wada goyay ayagoo dhul badan qaatayoo qeybtii lagu siiyey ayagoo wax badan naga qubay oo dhigga nagu qoyay wilal baa rasaas qaatay oo ayar qowracaye qurun leey qabkeedii jabiyaye qaadirow mahaade waxba gabaygu yuunila qalwane waan qatalayaye nimankaa tafaaqa waane qoriga loo dhiibay waa kuwan mujrimiinta dowladda sheeganaya nimankaa tafaaqa wanee qoriga loo dhiibay nimankaa qurbaha nooga yimidee lawada qoonsan nimankaana kala qaybiyayee dinta wada qudhsan nimankaa qayilayee hurdada maalin wada qatay nimankaa nimankaa qayiliyee hurdada maalin wada qatay nimankaa qaraarkoodu yayay qowmuloodnimada waa wixii ma hore ansixinayana qurunka ahaa nimankaa qaraarkoodu yayay qowmuloodnimada nimankaa dastuurada qortayee qiimahana siiyey nimankaa qur-aankiioo ka tegay qowlkii nabigeenna allahuma salli calaa maxamed nimankaa qur-aankiioo ka tegay qowlkii nabigeenna waa inaan qadaadkiyo madaxa qowrac ugu jidno waa inaan qoryaha qaadaniyo mina qaaraxdaaba haddii kale kufrigan qooqayba qorta noo gaariye haddii kale kufrigan qooqayba qorta naga goyne wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
dalka new zealand waxaa ka bilaabatay maxkamadaynta cunsuri caddaan ah oo in ka badan konton ruux ku dilay laba masjid oo ku yaala gudaha dalka new zealand falanqayn ku aadan waxaa laga filan karayo maxkamadaasi ayaa goordhow idinku soo maqan laakiin marka horena la dhagaysta warbixin ka hadlaysa dhibaatada uu geystay mujrimkan cunsuriga islaam naceebka ay ku fogaatay brenton taran oo kow iyo konton ruux muslimiin ah ku dilay laba masjid oo ku yaala magaalada christjorge ee waddanka new zealand isagoo adeegsanaya qori darandoori u dhaca ayuu weerarkan geystay bishii maaj sannadkii labada kun sagaal iyo tobankii xilligaasi waxa uu si toos ah u tabinayay weerarka isagoo adeegsanayay bar uu ku lahaa facebooka garsooraha maxkamadda sare ee dalka ayaa la filayaa inuu dhegaysto markhaati furka lixdan iyo lix qof oo muslimiin ah oo ka badbaaday weerarka dhegaysiga maxkamadda ayaa socon doona afar maalmood lamana rajaynayo in si cadaalad ah ay u dhacdo maxkamadayntiisa warbaahinta qaar ayaa tabinaysa inuu wajihi doono xukun toddobiyo toban sano xabsi ah halka wararka qaarna ay sheegayaan in tarant oo sagaal iyo labaatan sano jir ah uu wajihi doono xukun xabsi daa'im ah xukunkaasi ayaa lagu tilmaamay inuu yahay midkii ugu horeeyey ee ka dhaca new zealand xasuuqan uu geystay ninkan caddaanka ah dadka ku baxay waxaa ka mid ahaa dad soomaaliyeed maxamed cabdi jaamac oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkii ka dhacay masjidka al nuur ayaa isagoo taagan masjidka uu xasuuqa ka geystay ayuu sharaxay sida ay wax u dhaceen meeshaan markaan taagnaa ayuu asanan ka soo gala ganjeelada halkan bidixda ah asoo wato dharkii askarta wato iyo koofid iyo qorigii halkaa markuu maraayo aan saaragnay dhagahan waxbaa ugu jiray naalkoo u darnaa halkaas buu u gudbay markuu halkaan maraayo oo halkaan maraayo ayuu xabadihii bilaabay halkaan markuu maraayo ayuu xabadihii bilaabay xabadihii markuu bilaabana halkaas waxaa taagnaa saddex nin oo kabaha iska bixinayay kuus iska bixinayay oo macno qudbi ahayd saddexda nin ayuu xabadiha ku bilaabay markuu xabadaha ku bilaabano gudaha ayuu usii galay halkaasoo kasii waday dhaamashadii dhaawacii aniga markaa halkaan aan cararay waa kufay dadku halkaa ku yahay meeshaas ayaan urta gashtay waxaa iga jabtay markaa jilibka halkaan jilibka hoostiisa laftaas ayaa jabtay alxamdulilah rabb alcaalamiin laakiin waxa ima gaarin xabad ima gaarin laakiin dadkii kale ayuu gudaha aad ugu laayay dadka xooggiisa meeshuu ku dilay oo dad gaaraya ilaa iyo labaatan iyo sideed ilaa soddon qofood waa meeshaas ee halkaas oo nimankan soomaalida fadhiyaan goonahaas waxay u badan tahay in lagu xukumo toddoba-iyo toban sano oo xabsi ah inkastoo garsooraha maxkamadda uu awood u leeyahay in uu ninkan ku xukumo xabsi daa'im taaranti ayaa weerarkan qorsheeyey sanad ka hor waxaana ay ujeeddadiisa ahayd in uu laayo dad aad u badan isagoo qorshihiisa ku darsaday masjid saddexaad inkastoo aysan u suurtogelin waxaa la sheegayaa in muddo ah in uu ku gaaf wareegayay masaajidda isagoo adeegsanaya diyaarado daroon ah oo uu sawiro kaga qaatay labada masjid muddada weerarka uu ku howlanaa ah waxaa ka soo horbaxay dad caddaan ah oo kristan ah qoriga uu watay ayuu hoos u dhigay isagoo salaamay dadkaasi kadibna waxa uu sii watay socdaalkiisa hadafkiisa keliyana waxa ay ahayd in uu laayo dadka muslimiinta ah waagaga axmed cismaan iyo macalin cabdiraxmaan xuseen axmed ayaa waxa ay falanqeeyeen waxa laga filan karayo maxkamaddan waxaa idinku soo maqan falanqaynta waxaana ugu horeeya axmed cismaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waan salaamaya warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaan halkan ilaahay uga weydiinayaa inuu naxariisto dadkii ku dhintay beriga dhibaatadii ka dhacday harkaa iyo wixii kale islaamee dhintayba ilaahay jannadii fardowsi ha geeyo dee waxaa laga filayaa wixii awalba iyagu ay samayn jireen waxay odhanayaanuun dee ilaahay baa horta xaggiisa ka ciqaabi doona dadkii mujrimiintii waxaa geystay laakiin iyagu way ku faraxsan yihiin iyagu way ku faraxsan yihin waayo gaaladu dee waa cadow weeyaan cadowna dee cid kuu qaban maayo kuuna shaqayn maayo nina isagii bay saysaan miyuu kuu shaqaynaya ma almaun baa la odhanayaa la yara xidho oo dabeetana la iska sii daayo laakiin ciqaabtii ilaahay way u taallaa wayna ku soconaysa waxaan qabaa inaan wax cadaaladii ka soo baxayn waad mahadsan tahay axmed cismaan oo kugu soo laabanaya markaan waxaa siinayaa macalin cabdiraxmaan xuseen axmed cabdiraxmaan dhankaada ka waran maxaa saadaalinaysaa oo maxkamadaynta mujrimkan inay ku dambayn karayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baahda alfurqaan waan idi salaamay waad ku mahadsantihiin waan idinku bogaadinayaa sida wanaagsan oo aad ummadda ugu adeegaysaan arrintaa haddaan fikirkayga ka dhiibto aniga waxay la tahay inaysan meeshaas wax weynu ka soo baxayn ninkaa cunsuriga ah xukunkii uu lahaa oo dhabta ahaay inaanan waxawaa inaan lagu qaadaynin sababtuna waxa ay tahay meesha xukum cadaalada ma yaallo kollayba waa wuxuu aan isla gaaladii meesha xukum cadaaladu ma yaallo meesha marba hadduusan xukum cadaalada uusan aalinna wax hadda weynoo laga fishaahay ma jiraan marka arrintaa waxay iskaga dhammaan doontaan maalmo xabsiya laakiin marnaba ninkaa in la dilo anugu ma ma filayo aan ku laabto axmed ismaan axmedow waxaa iminka sanad ka badan laga joogaa markuu ninkan dad badan ku laayay dalka new zealand muslimiinta new zealand waxa ay dalbanayeen in ninkan loo ciqaabo xasuuqa uu u geystay dadka muslimiinta waxaana hadalhayn ay ka taagneed shuruucda waddankaasi haddiiba labadiina aad leedihiin wax cadaalad ah halkaa lagama filayo maxay tahay marka sababta dowladda new zealand ay u maxkamadaynayso ninkan haddiiba meesha cadaalad aysan ka imaanayn
waxa weeyaan waxaa lagu jeedinayaa indhaha dadka ama rayib caamka ayaa lagu jeedinayaa waayo haddii aanay iminka iska dayna iska daayaan dad badan baa oo markii hore la yaabsanaa waxyaabahan la wado oo iyaga la socday baa ka jeesanaya marka waxaa weeyaan shimbiro iyo heesa dadkaa lagu marin habaabinaya dadkii muslimiinta ahaa ee dhibkan loo geystay awalba intii huruduun baa bustaa lagu sii saaraya intii baraarugsaneed waa baraarugsan tahay laakiin intii ayaa waxaa la odhanayaa ninkii waa la maxakabadiyey arinkanaa la mariyey waa sharciga waa loo siman yahay dabadeedna dadkana indhaha lagu jeedinayaa ee meesha wax cadaaladoo adiga kuu taalla haddaad muslim tahay ma jirto marka axmedow sooma muuqato in cunsuriyiintii ay dhiiranayaan maadaama dhinacyo kala duwan ay taageero ka helayaan sida donald trump madaxweynaha dalka maraykanka oo ay ku fogaatay islaam nacaybka haa waxaa aad u dhiirigeliya ninka la yidhaahdo trump waddammada reer galbeedka ama intuu ololeynaya ama intuu xilka qabsadayba dhiirigelin weyn bay kala kulmeen qoryahan islaamka cunsuriyeeya ninkaa meesha qabsaday waana tiirar mid ka mida tiirarka waaweyn ay ku taagan yihiin dhiirigelinta halkaasay ka socotaa waa mahadsantaa marka aan siiyo een macalin cabdiraxmaan oo falanqaynta nala wadaagaya warbaahinta caalamka waxaa xilliyada qaar lagu soo bandhigaa dad muslimiin ah oo lagu xadgudbayo diintoodii waa u nabadgeli la'dahay tarbiyadii owlaadooda ma hagaagsano oo carruurtii muslimiinta waxaa la barayaa dhaqamadii dalalka shisheeyaha ah ee nolosha laga raadiyey adigu marka maxaad u soo jeedinaysaa dadkaasi muslimiinta ah walaalo warta dadkaa la dhibaateeyey oo muslimiinta ah allaha u boogadhayo musiibadana allaha ka dulqaado gaaladu maanta kuwii dhex joogayna saas iyo u galaysaa oo masaajidii ugu laaynaysaa kuwii kaleo meelo kala joogayna cunaqabatayn iyo waxawaayan duqaymo aan loo meeldayn ayay ku hayaan muslimiintu meel walbay joogaan dhibka allaha ka dulqaado tan kaleo su-aasha ku saabsan dadkaa haalkaa lagu dhibaataynayo hijro ayaa ku waajiba inay ka hijroodaan maadaama masaajidii lagu laynayo allah subxaanahu watacaala cibaadadiisii lagu haysto lagu dilayo qofku haddii waxawaayan xurnimo oo alla ugu caabudi waayo meesha uu joogo waxaa ku waajibayso hijro meel dhaanto oo qofkaas oo alla ku caabudi karaya inuu u hijroodo ayaa ku waajiba sida allah qur-aanka uu ku sheegay ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kuna mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'ad masiira ilaa laga soo reebay qof markaa xeelad iyo awood iyo meel uu baxsado iyo meeluu aada anan garanayn qofka asagaa waa laga soo reebay oo aayadaha dambe ayaa looga hadlay markaa qofkii kari karo oo meeluu u haajiro garanayo kolleyba waxaa waajib ku ah inuu ka haajiro meesha dhibaatadu ku soo gaartay waa idinku soo laabanayaa waxaan markaan dhegaystayaasheena u soo gudbinayaa dad xiriir nala soo sameeyey oo ka fikir dhiibtay mowduucan bismillahi raxmaan raxiim ninkaas anigu waxay ila muuqataa waa nin kaafira oo islaamka dhibay oo aada iyo aada waxa weeye loogu dhibaatooday markaa waxaan anigu ma filayaa oo igu muuqataa in ilaahay maanta u qabtay liannahu ilaahay waa ka yidhi man caadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarb oo waa gaal ilaahay gaal ka ciqaabaya weeye intii islaam uu dhibayna dhibkoodii waa laga tirayaa adduunkana dulmigu ku waarayaa iyo iyo hoog aakhirana cadaab buu leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi run ahaantii wax laba murugooda weeye ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ummadda uu halkaa ku xasuuqay ilaahay ha ka aqbalo camalkooda ummaddii ka tagana samar iyo imaan allah ha ka siiyo run ahaantii waxba ma soo dhow waxba ma soo kordhinayso ninku dilay harkuuma jiido gaal wax laga sugaye maxkamadiisa maba lahanba waa ogyihiinu dembiga galay hadday wax ka qabanayaan horeyba u dili lahaayeen laakiin waa maxay haytay ninku dilay harkuuma jiido ilaahay subxaana wa tacaala ha uga gargaaro ilaahay subxaana wa tacaala maxkamadiisa unbaa wax lagu goosan kara ma ahani sidatan waxba kuma faa'iideynayaan gaaladu wax kasoo baxay wax kasoo naasacadna ma lahan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa salaamantihiin bahda warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haddii ninkan la maxkamadaynayo new zealand aan fikirkaiyo ka dhiibto wax natiija laga sugayaa ma jirta sababtana waxay tahay dhacdada markay dhacday iyo hadda waxaa kasoo wareegay balooyan aada u fog ninkan maxaa intan loo haystay dhacdan gees waa la ogaayey laakiin hadda waa wax ay rabaan oo keliya waa inuu yidhaah baaritaana loo wadaa ninka waa waalan yahay waxbaa se ka ah kooda waxa leey uma yaqaan argagaxisa laakiin kii muslimka waxa leey waxay leeyihiin waa argagaxisa intay ka dhacday kulid wax natiija laga sugaa ma jira saas leeyahay aniga waa waxaan doonaya oo keliya in dadka muslimiinta ah ay ku mashquuliyaan oo ay isaga jeediyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu gabagabadii in axmed cismaan dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka shisheeyaha maxaa la gudboon dadka muslimiinta ah ee dhulkaa ku naqan ku dhaqan gaaladu ay joogto ama waddamada gaalada aynu naqaano waxaa la gudboon awalan inay adkaystaan diintooda iyo dhaqankooda taasi waa muhiimadda koowaad marka labaad wixii waxqabadahee ay u qaban karayaan islaamka inay u qabtaan iyana waa wax muhiimadda labaad weeyaan waxqabadkaasi de siyaabo badan buu noqon karaa in iyaga lala diriiro sidii loola diriiri karo way noqon kartaa in wax laga soo muslimiyo way noqon kartaa in wixii magaranaysaa ee taakule iyo dhaqaale lagu tari karo islaamka lagu ay noqonaysaa in dib looga soo gurto oo waddamadii islaamka dee dib loo soo xoojiyo way noqon karaysaa waxyowga noocahaasa dee inay wax ka taataabtaan baa la gudboon dadka muslimiinta harkaa ku dhaqan qadiyadda tan oo kale ah ee inay dabagalaan oo ay meel kaga soo hadhaan iyana way fiican tahay aad iyo aad baan idin salaamay بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuucaaw halka ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka la mid ah intaynu ku kulmi doonno sidaasiyo nabaadiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم